howlgalku wuxuu ka socday laba meelood hiiraan iyo galmudug galmudug oo isugu jirta qurceel weji ka baxay iyo weji dhuusabareeb ka baxay iyo weji baxdo ka baxay hiiraanna wuxuu ahaa afar weji oo kala duwan oo runtii leh yoolal ay ku kulmahayaan maanta waxaan caddaynaynaa inaan soo afjarnay argagixisadii ku dhuumaalaysanaysay hiiraan middii galguduudna ay hawsheedii noo socoto argagixisada waxaa halka looga dilay al-shabaab ah oo cadowgii ah yaa waxaa looga dilay dagaaladii kala duwanaa iyo goobihii kala duwanaa ee ka dhacay hiiraan ayagana firxadkoodii waxaana loo sheegay inay sii yaacahayaan ayagoo ku yaacahaya si aan tala ku jirin oo tala la-aanaho qof walba meeshii ka horraysay wuu orday waxaan rabaa halkaa inaan ka caddayno waddadan laamiga ah ee beledweyne ilaa buulo barda inay furan tahay oo maanta cadow ku dhex jiraa uusan jirin waxaan kelioo xaqiijinaynaa inaan ka saarno miinooyinkii ay dhagarqabayaasha ku aaseen waxaan rabnaa halka inaan shacabka soomaaliyeed uga sheegno argagixisadu wakhtigeedii waa soo dhammaaday kama harayno waa daba soconaynaa meeshay galeen baan uga dabagelaynaa dalka waa laga xoraynayaa